bismillah asalaamu calaykum marka hore maxamed mascade adiga iyo baxda idaacadda v o aadam aad baan u salaamaya dadweynahan dhegeysanaya soomaliya adduunka dacaladiisa waan salaamaya haddii aan su-aashaas ka jawaabno waxa weeye arrintaas waxay ku timid iskaashi dhex maray hay-adda care oo ah hay-ad u dooda xuquuqda muslimiinta waddanka maraykanka guud ahaan faraceeda ama qaybteeda gobolka minnesota masaajidka daaralhijra iyo maalinkiisa masaajid kaleeto oo kamid a masaajida magaalada kasamati nuuk oo kaleeto ku yaala waqooyiga magaalada iyo weliba dad aan muslimiin ahayn oo aan muddo wada shaqaynaynay ayaa waxaan aan ka codsanay muxuu aha golaha deegaanka ee magaalada minneapolis in ay aadaanka ma ogolaadaan in kor loo qado shanta salaadoodba taasoo micnaheedu uu yahay islaamku inuu noqdo diina kamida diimaha ee una noqonin diin marti ah marka sidaas ayay ku timid waana laasixiye yani
shcabdiraxmaan waxaa jirta in horey magaalada minneapolis ay u ogolaatay in masaajida magaalada laga aadaamo oo aadaanka banaanka laga maqlo maxaa tani kaga duwan tahay tii hore
ti hore tan hore tani waxay kaga duwan tahay tii hore tii hore waxay ahayd salaado kooban waxay ahayd midii hore salaada muxuu ahaa duhur casar iyo maqrib iyo cishaha waktiyada qaarkood midan hadda waxa weeye shanta salaadood oo ah duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo salaada subaxba waxaana loo ogol yahay magaalada minneapolis masaajida ku taallo oo dhan waa waa khiyaar weeye masaajidkii doona in uu intuu samaacadaha dhismaha banaankiisa uu geeyo kadibna shantaas salaadoodba uu aadaamo waxaana la ogol yahay salaadi walbaba lix daqiiqa keliya wakti ah lix daqiiqo in la aadaamo tusaale ahaan salaada subax salaada duhur lix daqiiqo salaada casar lix daqiiqo salaada maqrib lix daqiiqo salaada cisho lix daqiiqo waxaana saa u samaynay waxaan isleenahay aadaanku kama badanayo marka sidaas ayuu ku yimid oo muxuu ah uu kani kaga duwan yahay kani waxa weeye waa sanadka oo dhan waa labiyo tobanka bilood waa shanta salaadood salaada subax iyo salaada cishona way ku jiraan xil walba ha soo galeen waa garta waa tahay sheekh cabdiraxmaan waxaan la socday in markii ugu horreysay ee la ogolaaday gobolka minnesota khaasatan magaalada minneapolis aan idhahdee in laga aadaamo in codka baahinaya salaada la xadiday heerka uu gaarayo arrintaasi ma isbedeshay haddaad inooga waranto
maya weli isma bedelin weli wuu xadidan yahay xadidaaduna waxay ku xidhanta hadda daaral hijro oo kale oo ku yaalla xaafada muslimiintu ku badan yihiin oo taqriiban aan ku qiyaasayno xaafadaas dadka degana muslimiinta waxaa lagu qiyaasaya ilaa sideed kun oo qof muxuu ahaa dad ka badan ayaa lagu qiyaasayaa marka xaafadaas idka inteeda badan wuu gaarayaa aadaanka wuu xadidan yahay weli oo ma aha micnihii intaan ka aadaana halkaas inuu gaarayo meelo farabadan aada u sii fog laakiin dhismaha ku dhismayooga ku dhegan masaajidka dadka shaarica ama waddada maraya dadka muxuu ahaa laga yaaba maqaaxiyaha ku dhow fadhiya dadkaasoo dhan way gaaraya marka weli wuu xadidan yahay ma aha cod iska furan oo meel walba gaaraya ma aha yani wa garta shee abdiraxmaan waxaan socnaa in gobolka minnesota uu ka mid yahay gobolada mararka qaar ay ka dhacaan falal isnaam nacayba masaajida soomaalida qaarkoodna waxay ku yaalaan xaafado muslimiintu aanay deganayn waxaa la isweydiin karaa marka salaada subax oo kale oo mararka qaar soo gasha saddexda aroornimo amaba afarta aadaankaasi in uu dad aan muslimiin ahayn masaajid derisla ah xilligaasi ay maqli karaan hurdada ka kici karaan soo lagama cabsanayo ama ma dhici karto in uu islaam nacaybk kala keeno oo dadka deegaanku ay masaajidka ku kacaan haddii saq dhexe ama xilli dambe la aadaamayo o kale
waa su-aal aada u fiican maxamuudo waxaan ognahay sideedaba yacni masaajidku mar mar hadduu u khidmeynayo dad muslimiina waxaa la rabaa aadaanka sababta loo kor loogu qaadayo ay tahay dadka muslimiinta ahe uu la rabo inuu inay aadaanka maqlaan inay yimaadaan haddii masaajidku uu ku yaalla xaafad aan dadka degan wa muslimiin ahayn boqol kiiba sagaashan iyo sagaal sabab aadaanka kor loogu qaadaa ma jirta yacni laakiin waxaan rabnaa oo xagga kale inay dadka ogaadaan wax walba oo la sameeyo oo la isku dayo cusub dad dhibaato ka keenaya ayaa jira marka ma aha mararka qaarkood dad baa dhisanaya ama dad baa nacab ama dad baa muxuu aha laga yaaba inay si xun arkaan darteed inaan xuquuqan xaq u leenahay aan uga gaabsano annagoo xagga kale xuquuqda dadka kalena ixtiraamayno oo ilaalinayna oo dhowrayna yacni waaya shek cabdiraxmaan ugu dambaynta haddaan ku weydiiyo talabada noocaan ee golaha deegaanka magaalada minneapolis uu qaatay ka adiga iyo ka masjid ahaan iyo dhammaanba muslimiinta gobolka minnesota maxay uga dhiganta
maxamuuda waxay uga dhigan tahay aniga muddo waxaan ka shaqeynaya saad la socoto islaamku inuu noqdo diin aan ahayn marti diin diin ahayn ko aan koyto ahayn waxay marka uga dhigan tahay in la ictiraafo diintii islaamku qayb ka mida bulshada inay tahay waxaad la socotaa markaad magaalada dhex marayso xiliya oo ka mida jaraska ama dhawaqa kaniisadu in meelo badan laga maqlo marka haddii sidaas la ogol yahay oo laga maqlayo muslimiinta masaajidooduna in la maqla aadaankooda waxay uga dhigan tahay marka diinta islaamku inay qayb ka mida bulshada tahay usan soo golooti ahayn diin marti ahayn diin bulshada ka mida inay tahay waa qayb weeye qaybta kale maro fara badan waxaan ognahay in islaamka la suuro xumeeyo oo allahu akbar marka la maqlo dadka loo qaadanayo wax dhibaato ah oo laga cararayo waxaan rabnaa allahu akbar marka la maqlo in loo soo cararo xataa masaajidka qofka muslimka ahayni uu ka helo service kale oo aan ahayn muxuu ahaa salaada keliya masaajid waxaad la socotaa maro badan inaan qabano muxuu ahaa counseling iyo therapy in loo sameeyo dad muslimiin dadaan muslimiin ahayn cuntooyin baa la siiya oo full sharaf wax la yidhahda ayay leeyihiin dad muslimiin dadaan muslimiin ahayn waxaan rabnaa marka aadaanka markuu baxo dad fara badan xataa muslimiin ahayn masaajidka inay bartaan khidmo usoo doontaan service ka helaan warban meeshan aadaanka ka baxaya ama dhawaqan ka baxayana bal soo fiiri ay yidhahdaan ayaan doonaynaa waxaan ku daraya halkan hawsha markaan ka shaqaynayna maxamuudo waxaan nagala shaqaynaya dadaan muslimiin ahayn oo weliba kaniisado wadaada ka ah oo baadariya ayaa nagala shaqaynaya oo iyaga laftoodu nagula oo muxuu aha noola tagaya city councilka ama golaha deegaanka iyo meel walba oo laha aadaanka waa loo baahan yahay ma aha waxa u baahan muslimiinta keliya annaga aan muslimiinta ahayn baa u baahan yani marka aadaanka waxaan doonaynaa inuu noqdo xataa waxa dadka lagu daaweynayo hiilina ee uusan ahayn wax laga carara yani